أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo ee idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal ka dhacay duleedka degmada muqfari ee bariga hiiraan kooxda reedada soomaaliya ayaa wajahaysa cadaadis iyo digniino xoogan oo kaga imaanaya dhanka saliibiyiinta caalamka taliyaha sirdoonka kooxda reedada soomaaliya ayaa qiray in maleeshiyaad iyo saraakiil badan oo murtadiin ah looga laayay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhaca bariga hiiraan kataab al akhbaariya ayaa baahisay film cusub oo lagu soo bandhigayo weerar lagu dilay askar murtadiin ah oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay munaasabad lagu maamuusiyey arday dhammaysatay barashada qur'aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada xiindheere ee wilaayada galgaduuda
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisanna faahfaahinno dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal ka dhacay duleedka degmada muqkori ee bariga hiiraan dagaal lagu jebiyey murtadiinta ayaa shalay ka dhacay duleedka degmada muqkori ee bariga wilaayada hiiraan dagaalkaas waxaa lagu dilay hal murtada oo lagu magacaabi jiray geedi yuusuf barrow waxaana sidoo kale dagaalkaas lagu dhaawacay afar murtada kooxda reedada soomaaliya ayaa wajahaysa cadaadisyo iyo degniino xoogan oo kaga imaanaya dhanka saliibiyiinta caalamka nuur cali warsame abushiiba ayaa inoo faahfaahinaya waxa lagu yaro beesha caalamka ayaa hoggaanka kooxda ridada soomaaliya saaraya cadaadisyo dhan walba ah kadib markii ay ku fashilmeen arrimaha siyaasadda iyo amniga gaalada caalamka ee iyagu maamula murtadiinta ayaa la sheegay in xasan gargurta ay uga cagjugleeyeen islamarkaana ay ku cadaadinayaan inuu sameeyo isbedelo siyaasadeed ilwareedo ayaa sheegaya in diblomaasiyiin saliibiyiin ah ee ku sugan xerada xalane ay hogaamiyaha kooxda ridada uga digeen inuu wajihi doono masiirka wax la mid ah wixii ka dhacay afghanistan iyo suuriya islamarkaana ay mujaahidiintu xukunka ka tuuri doonaan sida uu sheegayo xildhibaan yuusuf gamaadido ka tirsan golaha dawaaqeeda waxaad ogsoon tahay beeshii caalamkii asiga quusan ay kala joogaan ay wada shaqayn laayihiin lana leeyahay nin yahow dalkii dee talan ku leenahay dee waxa weeyaan boqolkiiba toddobaatan miisaaniyadda dowladda ayaan kabnaa waxaana noo noo muuqata in dee taladii adkaligaa isku koobtay xaaladda amni ee khatar ku sugan tahay qaarkoodna ay leeyihiin xataa danaha naga hataa kaagama dhex jeedno yacni ayaga markay marxadaha noocaa soo gaar dowladaha ay gacanta ku hayaan afghanistan aad ogeyd syriaad ogeyd marka baqdinta aan qabno annaga keliya waxay tahay odayga ama dowladnimo lagu gaari waaya oo sida afghanistan diyaaradaha la qabsadaa guluf dagaaleed aada u ballaaran oo mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen bishii shacbaan ee lasoo dhaafay ayaa sababay maleeshiyaadka kooxda ridada in laga qabsado degmooyin iyo deegaano dhaca wilaayaadka shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo hiiraan waxaana burburay guutooyin ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta
taliyaha sirdoonka kooxda reedada soomaaliya ayaa qiray in maleeshiyaad iyo saraakiil badan oo murtadiin ah looga dilay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay bariga hiiraan warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen maahir maxamed murtad cabdulaahi sambelolshe oo ah madaxa hay-adda sirdoonka ridada ee nise loogu yeero ayaa ka qayladhaamiyey weerarada culus ee ay kala kulmayaan ciidanka mujaahidiinta ee ka jihaadaya bariga wilaayada hiiraan murtad sambeloshe ayaa qiray in saraakiil iyo maleeshiyaad muhiim u ahaa kooxdiisa ridada ah lagu laayay dagaaladii ugu dambeeyey ee ciidanka xaqa iyo caskarka baadilka ku dhex maray duleedka degmada muqokori ee bariga wilaayadaasi mid ka mid ah mujrimiintii ka badbaaday xabadda mujaahidiinta ee firxadka ku galay muqdisho ayuu sheegay in uu la soo wadaagay in xaaladda amni ee goobaha dagaaladu ka socdaan ay tahay mid aan la isku halayn karin goobo muhiim ahna ay ku dhow yihiin in ay gacantooda ka baxaan murtad sambelolshe oo sii hadlayey ayaa qayladhaan afka furtay wuxuu maamulada ridada ah ka codsaday in ay gurmad la soo gaaraan oo aysan dagaalka ku fiirsan markii aan imaanayey maalintii isniinta oo aan xamar ka imaanayey aadan ayaa u walwalsanaa waa dareensanaa maalmo adag in la soo maray oo aan luminnay oo dad badan oo qaali nagu ah nimankaasu waxay aaminsan yihiin inay intana xanuujiyaan oo aan u adkaysa wayn inaan difaacyadaan ka baxayn maalmo dhexdaana nin odayahoo meeshaan ka tegaya xamar ku arka wuxuu ugu yidhi maqukuri labada maalmoodoo soo socota suu ku taagnaado waa adagta waxaan codsi u soo jeedinayaa inay dadku isoo raaco galmudugaa naga dambaysa maantay garabaan u baahanna waa haddii soomaalinimu naga dhexayso waa haddii dowladnimada hadda lahaayo oo intaanu ummadu ay dhiiggeeda u bixinayso ay naga dhexayso qayladhaanta ka soo yeertay taliyaha ugu sarreeya sirdoonka murtadiinta ee nisa ayaa ku soo beegmaya xilli saraakiisha iyo xildhibaanada murtadiinta ay si weyn uga argagaxeen jabka xooggan ee maleeshaadkooda ku gaaray dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka socday duleedka degmada muqokori dagaaladaas oo allah fadligiis ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen boqolaal isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah kataab al akhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar lagu dilay askar murtadiin ah oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay warbixin ku saabsan filimkaasi waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan
fiidyowan kooban ee uu baahiyey kanaalka kataa'ib al ikhbaariya waxaa lagu soo bandhigayaa weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen isbaara maleeshiyaadka riddada u tiilay duleedka deegaanka goofguduud buurey ee duleedka baydhabo filimkan ayaa ku bilaabanaya weerar toos ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen isbaaradii murtadiinta waxaana mar qura hawada isqabsanaya rasaasta ay isweedaarsanayaan ciidamada towxiidka iyo mooryaanta murtadiinta inta filimka uu soconaya waxaa la arkayaa firxadka murtadiinta oo ooda jabsaday iyagoo u cararaya dhanka hawdka iskuna dayaya inay ka baxsadaan rasaasta mujaahidiinta balse ciidamada mujaahidiinta ayaa baacsanaya ilaa bakhtigooda ay ka dultillaabsadaan meydadka murtadiinta ayaana sidoo kale filimka ka soo muuqanaya qaybaha ugu dambeeya filimka waxaa lagu soo bandhigayaa qanimadii murtadiinta laga furtay oo u badneyd saanad ciidan filimkan ayaa qeyb ka noqonaya aflaamta kookooban ee uu baahinaya kanaalka kataa'ib al ikhbaariya kuwaasoo lagu soo bandhigaya weerarada mujaahidiinta ay ku qaadayaan fariisimaha saldhigyada iyo isbaarooyinka maleeshiyaadka riddadu ay ku dhibaataynayaan dadka muslimiinta ah ee aan waxba galabsan munaasabad lagu maamuusiyay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada xiindheere ee wilaayada galgaduuda warbixin ku saabsan warkaasi waxaa mar kale inoo faahfaahinaya walaalkeen nuur cali warsame abushiiba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ilaa iyo kow iyo labaatan arday ayaa dhammaysay qur-aanka kariimka kuwaasoo dhigta madarasada barashada qur-aanka kariimka ee ku taalla xaafadda alfurqaan degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud munaasabadda lagu maamuusayey ardayda ka qalindaaratay qur-aanka kariimka waxaa isugu yimid mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada xiindheere culmaaudiin qaar ka mid ah waalidiinta ardayda qur-aanka dhameeyey iyo shucaro halkaasi gabayo ardayda lagu dhiirigelinayu ka jeediyey sheekh cabdimalik oo culmaaudiinka deegaanka ka mid ah islamarkaana goobtaasi ka hadlay ayaa ardayda kula dardaarmay in barashada diinta aanay ku ekayn keliya qur-aanka oo la barto waxaad og tihiin dad badan oo dhallinyaro ah oo maanta idinkoo kale ah inaysan nasiibkaan helin inay qur-aanka ilaahay qabtaan qur-aanka ilaahay qabdiyaan qur-aanka ilaahay xifdiyaan dad badana ilaahay u qardarin marka waxaan leeyahay dhallinyaroy ilaahay subxaana wa tacaala ku shukriya cilmiga inaad siyaadsataan mar walba ha ka suulinina sababtoy tahay cilmiga sharciga waxaa ku xidhan waa sacaadatu dunya waalaakhira labada daarood inaad badbaado waxay ku xidhantahay inaad cilmi leedahay cilmi sharciga aad taqaanid kuna dhaqantid sababtoy tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin qofkuu ilaahay khayr la doono ilahay wuxuu fahansiiya diinta uu fahansiiyaa sidoo kale qaar ka mid ah waalidiinta oo iyaguna mikrofonka lagu soo dhaweeyey ayaa halkaasi ka muujiyey farxadooda ku aadan inay goobjoog u yihiin carruurtooda oo qur-aanka dhammaysay iyagoo duco ku dhoobay macallinkii qur-aanka soo baray carruurtaasi ardada waxaan leenahay aabbayaalkood aan nahay maandhiisku waa inku faraxsannahay waana idin jecelnaho ilaahay baan nugu og inaad idin jecelnahay haddii aanan idin jeclaynna maanta diinkan ma aanan inkugulama dadaalnin waxaan idin leenahay maanta meesha aad joogtaan ilaahayan waxaan ka baryaynaa hoos ilaahay idinma soo celiyo kuwii kor u socda allaha idinka dhigo kuwii maarata waalidooyinkooda iyo macallinkooda anfaca allaha idinka dhigo muslimiinta oo dhan kuwa anfacana allaha idinka dhigo diinkiinnana diin barakaysan oo dadka muslimiinta oo dhan anfaca allaha ka dhigo maandhiisko waxaan inkula dardaarmaynaa haddii ilaahay idmo inaad maaragtay sida aan maanta inkugu faraxsannahay in aadan maaragtay qamuuyanna gelinnina oo nin xoogaa maaragtay ka leexda aanna dugsiga la arag oo nin u gooyo aan naloo sheegin oo nin cabtoy raaca aan naloo sheegin oo nin maaragtay waxaa weeyaan safuufta iyo masaajidka aan ku xiran mahana nin kale aan laynka helin
waan ku shugraynaa waxaan leenaha macallinkeenna ilaahay naarta ha kala xishoodo ilaahay naarta ha kala xishoodo wuu dadaalay wallaahi run ahaantii codadka ardada markaan anigu hadda istilmaamo illimaa cashaday illinta aan cashaayana farax waaye maahani ooyin xumaaneed ma ahan macallinkana kor allaha ka dhigo ilaahay ha darajeeyo ilaahay diin naafacah oo aqriya adduunlana ilaahay macallinka hanaga siiyo degmada xiindheere waxaa ku yaala madaariis fara badan oo lagu barto qur-aanka kariimka taasoo keenta in sanad walba arday aada u tiro badan qur-aanka dhammeeyaan gargaarkii alle wow iman yahuud ifka way guban cabaadkooda yaa quban aakhirana way guban jahannamo olol daran ibliis ku leeyihiin kulan muslimiintu waa xagin mar walba guushu waa dhankin jihaad gala idilkin gargaarkii alle waa maciin janna weeye ballantiin allah gartay nufuustiin difaaca dinta kulligiin aakhirana xuurulcayn way curoobeen falastiin way dulloobeen israa'iil ciidanka hoos marin kulligood cagta marin
warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu